bismi illaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu dhegaystayaal ku soo dhowaada warkii idaacadda afka shacabka oo si toosa idinka imaanaya stuudiyaha ay ku leedahay magaalada burco warka waxaa idinla socodsiinaya anigu cabdirashiid maxamuud ilka casa qodobada warka ugu doorkano waxaa ka mid ah maxkamadda sare ee somalilan ayaa go'aano kama dambaysa ka soo saartay khilaafkii xusbiga ucidi waxaana dareen kala duwan ka bixiyey hogaamiyaasha labada garab dowladda hoose ee magaalada hargeysa ayaa gacanta ku dhigtay gaadhi sida shixnad koontarabaan ah oo si sharci dara dalka loo soo geliyey mas-uuliyiinta saddexda xusbi qaran iyo guddoomiyaha maxkamadda sare oo kulan ku yeeshay hargeysa wasiirka hore dib utajinta somalilan ayaa shaaciyey sharaxnimada madaxtinimo ku-xigeenka xusbigaasi wadani mas-uul dowlaha wasaaradda caafimaadka ee somalilan ayaa dhagax dhigay cusbitaal cusub oo loogu talagalay degmada heerigaabo iminkii haatanna ku soo dhowaada warkii oo faahfaahsan maxkamadda sare ee somalilan ayaa go'aano kama dambaysa ka soo saartay khilaafkii xusbiga ucidi waxaana dareen kala duwan ka bixiyey hogaamiyaasha labada garab sidii ballantu ku qotuntay waxaa saakihiirtii la iska xaadiriyey xarunta maxkamadda sare ee dalku ku leedahay magaalada hargeysa si loo wada dhogto dhawaqa kama dambayse ka soo baxa koob iyo tobankii garsoore ee ku jiray dacwadda ka garnaqidda labada dhinac ee ka wada tirsan xisbiga mucaaradka hocid dhinacyada dacwaddu u dhaxaysa iyo taageerayaashoodu waxay si mugla u soo camireen howlkii maxkamadda sare ee loo diyaariyey ku dhawaaqidda natiijada daqiiqado koobanna waxaa soo galay koob iyo tobankii garsoore ee ka garnaqayay dacwaddaasi oo horkacaya guddoomiya rofeysar aadan xaaji cali axmed kuna lamaan yahay kaaliyihii maxkamadda sare waxaana degta loo wada dhaadhiciyey dhegeysiga dhawaqa guddoomiyaha maxkamadda sare oo isagu halkaa ka jeediyey qodobada garsoorayaasha maxkamaddu ay ka soo saareen dacwaddaasi maxkamadda sare ee jamhuuriyadda somalilan waxay qayb ahaan aqbashay asbaabta rafcaanka ee rafcaanlaha iyo qareennadiisa ee ku taariikhaysan saddex iyo tobanka bisha sideedaad labada kun iyo lix iyo tobanka iyoiyo doodafeedkoodaba waxay sidoo kale qayb ahaan aqbashay jawaab celinta asbaabta rafcaanka ee rafcaansanayaasha iyo qareennadooda ee ku taariikhaysan lix iyo labaatanka bisha sideedaad labada kun iyo lix iyo tobanka iyoiyo doodafeedkoodaba waxay burisay qodobka saddexaad ee go-aanka guddiga diiwaangelinta iyo ansixinta axsaabta qaranka sumadiisuna tahay guddiga diiwaangelinta ururada iyo axsaabta saddex laba boqol iyo sagaal labaatan labada kun iyo lix iyo tobanka kuna taariikhaysan koo iyo labaatanka bisha toddobaad labada kun iyo lix iyo tobanka waxay wax ka bedeshay qodobka lab koowaad iyo labaad ee go-aanka guddiga diiwaangelinta ururada siyaasadda iyo axsaabta qaranka ee sumadiisa iyo taariikhdiisu kor ku xusan tahay waxay xukuntay in xisbiga ucud qabsado shirweyne aan caadi ahayn muddo lixdan maalmood gudahooda oo ka bilaabanta maanta oo ay taariikhdu tahay shan iyo labaatanka bisha sagaalaad labada kun iyo lix iyo tobanka sida uu dhigayo qodobka shan iyo labaatanaad faqradda labaad ee xeer number fourteen two thousand eleven si loo horgeeyo heshiiska labada dhinac ay wada galeen ba waxay xukuntay in ergada shirweynahaan caadiga ahayn loo raaco xeerka xisbiga ucud sida uu dhigayo qodobka labiy tobnaad faqradda saddexaad ee xeerka xisbiga in labada garab ay howlgeliyaan guddi qabanqaabo sida uu sida uu dhigayo heshiiskoodu oo ku cad qodobka afraad guddiga qabanqaabada shirweynaha qodobka lixaad guddiga qabanqaabada shirweynaha aan caadiga ahayni tiradoodu waxay noqonaysaa toban xubnood oo ay si isleeg usoo magacaabayaan labada dhinac waxaana marjac u noqonaya hoggaanka sare ee xisbiga ucud wuxuuna yeelanayaa hoggaanka sare ee xisbiga ucud awoodda go-aanada kama dambaysta ah qodobka toddobaad waxay ayiday qodobada afraad shanaad lixaad toddobaad ee go-aanka guddiga diiwaangelinta ururada siyaasadda iyo ansixinta axsaabta qaranka ee sumadiisa iyo taariikhsiba kor ku xusan tahay xukunkan waxaa loo cuskaday qodobka shan labaatanaad faqradda labaad iyo qodobka sagaal iyo labaatanaad xeer number fourteen two thousand eleven iyo qodobka labiyo tobnaad faqradda saddexaad iyo qodobka lix labaatanaad faqradda koowaad ee xeerka xisbiga ucud iyo heshiiskooda dhinacna wax kharasho looma soo qaadin xukunkani wuxuu soo baxay maanta oo ay taariikhdu tahay shan labaatanka bisha sagaalaad labada kun iyo lix iyo tobanka guddiga garsoorka ka garnaqay kow aadam xaaji cali axmed guddoomiye maxamed cumar geele xubin yaxya cali idriis xubin cabdilaahi cabdi aadan xubin cabdiraxmaan xasan nuur xubin cabdiraxmaan xuseen caynaan xubin cabdiraxmaan jaamac hayaan xubin cali shucayb sheekh ibraahim nuur xubin axmed diiriye qaalib xubin maxamed faarax saciid xubin cabdiqaadir axmed maxamed xubin kaaliye fayse axmed maxamed kaaliye markii laga soo baxay maxkamadda waxaa iyaguna dhankooda isla afaafka hore maxkamadda kula hadlay warbaahintii kala duwaneyd ee goobta ku sugnayd aqoon-yahan jamaale cali xuseen iyo mujaahid cali maxamed yuusuf cali gurey oo dhan ka ahaa dacwaddan waxaanay tilmaameen inay soo dhoweynayaan natiijada ka soo baxday maxkamadda sare laakiin way wanaagsan tahay in sharciga la raaco maanta go-aanka halkaa ka soo baxay waxaa weeyaan heshiiskiinni baa hirgelinaysa maaha hadda heshiis baa la diidi doonaa iyo yoxaas ma iyo waa la qiimeynayaa xisbigaa la isqiimeynayaa waxaa maaha heshiis baa la galay heshiiskii waa la hirgelinayaa weeye macnaheedu waa go-aan weeye maxkamadeed guddi qabanqaabo labada dhinacah ayaa ayaa hirgelinaya ayaa la yidhi qodobadii hore ee ay guddiga diiwaangelinta iyo asaabta qaranku soo saareen sideedii baa loo hirgeliyay aan u jeednay wuxuu ahaa badbaadinta xusbiga ucid marka aad danaha shakhsiyaadka ka tagto heshiiskanina kama salguurin badbaadintii xusbiga ucid injineer faysal cali waraabe hogaamiyaha xisbiga mucaaradka ucid oo isaguna dankiisa qayb ka ahaa dacwaddan ayaa warbaahinta u sheegay inuu aqbalsan yahay natiijada maxkamadda sare maanta go-aankan soo baxay guul faysacle walaabo maaha waa guul qaranka somalilan wey mayno sidaa sharciga aan raacayna alxamdulillahi tacaala maanu caytami jirin facebooka ma aqnaa ma galo anugu heesa layma qaado waxaan ninkaa iska tuganaya marka alxamdulilah rabbi caalamiin waa leeyahay waxaan leeyahay waa guulaysanay alxamdulilah rabbi caalamiin toddobadii qof oo noo yimi inta nala joogta waanu naqaanaa ya intaas qiiqa soo raacday anigu ma jirto waa sharcigaa lagu kala baxayaa jamaalna waan kuu sheegay doorashadii intii aan la gaadhay aan xusbi soo bixin wuu nala shaqeeyey we respect him laakiin in la isticmaalo maaha waa la isticmaali marka waxaan jecelahay insha allahu tacaala inaanu jamaala soo dhoweyn doono xusbigaa muhiima xusbiga qof qofku micno ma leh anigu waan tegi karaa jamaal wuu tegi karaa laakiin waa inaan xusbiyadu inaga burburin dacwaddan ayaa ka hor intii aan loo soo gudbin maxkamadda sare dalka waxaa ka soo garnaqday guddida kala saaridda ururada siyaasadda iyadoo wakhtigaasi guddoomiyaha injineer faysal cali waraabe iyo xubnihii dhankiisa ku abtirsanayay ay racfaan ka qaateen una soo gudbisteen maxkamadda sare ee dalka natiijadana waxay noqonaysaa tii labaad ee ka soo baxda tan iyo intii uu socday khilaafka u dhexeeya labada dhan ee xisbiga mucaaradka ucid ilaa haddana ma muuqato saansaan muujin karta in labada dhan isku soo dhowaan karaan islamarkaana si gogolxaadha sida qodobadu tilmaamayaan muddo lixdan cisho gudahooda ku qabsadaan shirweynihii lagu kala saarayay dhinacyada kala duwan islamarkaana gartu ku naqmaysay shacbiga somalilan taageerayaasha xisbiga ucid ayaa maanta si weyn diiradda ugu hayay go'aanka maxkamaddu soo saari doonto oo faysal maxamed aadan faysal fifa magaalada hargeysa dowladda hoose ee magaalada hargeysa ayaa gacanta ku dhigtay gaadhi sida shixnad kontarabaana oo si sharci daraa dalka loo soo geliyey dowladda hoose ee hargeysa ayaa gacanta ku dhigtay bacaha kontrabaanka ee dalka laga mamnuucay oo si qarsoodiya loo soo gelinayay magaalada madaxda somalilan ee hargeysa agaasimaha waaxda arrimaha bulshada ee dowladda hoose khadar yuusuf cali ayaa ugu horey faahfaahin ka bixiyey xadiga bacaha ah ee ay gacanta ku dhigeen runtii maanta farxad weyn bay noo tahay sida idiin muuqata in dowladda hoose iyo ciidanka booliska jamhuuriyadda somalilan ay ku guulaysteen inay soo qabtaan bicihii sida kontrabaankaa muddooyinka dambe loo soo gelinaya caasimadda iyadoo habab badan oo runtii raadkooga lagu joogay waxaa lagu guulaystay in bicihii oo lagu soo dhex qariyey gaadiidkii muuska ee koonfurta nooga imanayey soddon kartoon oo kartoonkii kasta ay ku jiraan laba kun oo xabo lixdan kun oo xabo oo bacda miikada ah gacanta ay ku dhigtay dawladdu runtii sharcigaa la marin doonaa gudoomiyaha waaxda arrimaha bulshada ee golaha deegaanka mubaarik cabdi malow iyo xildhibaan axmed daahir ayaa iyaguna xusay in aanay meel la dhaafayn ee si buuxda ay u samaynayaan baaritaanka iyo dabagalka bacahan la mamnuucay runtii waxay dadku isweydiiyaan in badan markay arkaan inagoo soo qaban ama suuqa laga qaqabanayo oo maxaad kaantaroolladay ka soo gelayaan u qaban weydeen intaad qofka suuqaa qabanaysaan kaantarooladana waa la qabanayaa ka suuqa jooga waa la qabanayaa ka jeebadiisa ku sita waa la qabanayaa bilicxumadu dhammaanteedba innagayna wada saamaynaysaa waxaan leeyahay walaalayaal aynu wax wada qabsanno oo waa nadaafaddu innaga inoo dantay bilicdu innaga inoo wada dantay waa waxaynu wada leenahay wax cid gaari leedahay maaha agaasimaha waaxda arrimaha bulshada iyo ciidanka booliskaba waxaanu ku ammaanaynaa waajibaadka iyo shaqada qaran ay soo qabteen run ahaantii gaadhigan aad arkaysaan waa gaadhi lagu soo qoriyey bacaha si kotorabaana mar walba waxay dawladda hoose u feejigan tahay wax kasta oo bacda ah iyo dhib kasta u geysanaysa deegaanka iyo bulshadaba inay si- inay tallaabo sharciga waafaqsan ay ka qaadi doontaan ugu dambayn maayarka caasimada hargeysa cabdiraxmaan maxamuud caydiin soltarko ayaa waxa uu sheegay in arrintani ay tahay go'aan dowladeed oo madaxweynaha somalilan uu digreeto ku soo saaray sidaasi awgeedna ay si buuxda u meel marinayaan saad la socoteenba madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan wuxuu ku dhawaaqay in bacaha ay mamnuuc yihiin aafa qaranna ay yihiin waajibaadka iyadoo la fulinayo waxaa hor loo sameeyey howlgallo laga sameeyey magaalada Eh, waxaan u mahadnaqayaa askarta kantaroolka hadlaya oo markii ugu horeysay ogaaday bacahaasoo lagu soo dhex qariyey cambe gaadhigan wuu diiwaangeshay ee maanta laga bilaabo mar labaadka lagu qabto bacaha waxa weeyaan dawladda la wareegi doonta gaadhi kastoo sidana marka koowaadna waa ganax mar labaadkana waa dawladda la wareegi doonta waxa weeye wixii la mamnuucay haddii magaalada loo dhuumasho loo soo geli isleeyahay indhaha shacbiga iyo booliskuba way soo jeedaan waana la sheegayaa qof kastoo soo sheega halkaasoo bacitaalana abaalmarin baa la siin doonaa mas-uuliyiinta saddexda xusbi qaran iyo guddoomiyaha maxkamadda sare oo kulan ku yeeshay hargeysa mas-uuliyiinta asxaabta qaranka somalilan ayaa kulan la yeeshay gudoomiyaha maxkamadda sare ee somalilan kulankani oo la xidhiidhay go'aankuu madaxweynaha somalilan ka soo saaray kala qaadista doorashada madaxtooyada iyo golaha wakiilada oo xisbiga wadan uu dacwad ka soo gudbiyey kulankaasi oo middaa socday saxaafaduna dibadjoog ka ahayd markii kulankaas soo dhamaaday waxaa saxaafadda si wada jira ula hadlay mas-uuliyiinta asxaabta qaranka iyagoo aragtiyo kala duwan ka bixiyey iyagoo arrimahan ka hadlayna waxay tilmaameen soomaaliya u dana waxaa qaranka u dana waxaa midnimada soomaaliya u dana iyo degenaanshaheeda markaa waxaan caddaynay maadaama madaxweyne aanu siinay gacan bannaan oon labada qodob ka soo taliya ka soo talin saano qaybsiga iyo doorasho waxay noqonayso inaan taageersanahay wixii aan seexanay taasoo la nagu yeeray waanu ayinay waan sidaan u caddaynay haddana sare waxay masoo aragtay heshiiskaa masixeeray heshiiskaa ma sixeedin bay ah madaxweyne warqadaa soo qoray heshiiskaa aad tirahdeen awood baanu siiyey wuxuu soo saaray maxaa ka qabtaan bay idhahdeen waanu ogol lahay waana qolada wadani dacwad baa u taaba waa in la hadheeninba iyaa ka dacwooday arrinta ayagaa weydiin doonta marka anagu heshiiska horena waa ogolaanay oo madaxweynaha ka soo taray baanu haddana wuxuu saaray waa ogolahay kulanka saddexda xisbi ee maanta maxkamadda sare aanu nimidna waxay ahayd een, arrintii aanu madaxweynaha usoo gudbinay ee ku saabsanayd een, islaam qaybsiga kuraasta golaha wakiilada iyo madaxweynaha halkan usoo gudbiyey een, markaa arrintaa mowqifka ee xisbiga wadan mar walba waxaanu ayinsanahay oon aad iyo aad adkeenaynaa go-aankii maxkamaddu kasoo saartay marka hore ee ahaa in doorashada madaxtooyada iyo golaha wakiilada hal mar wada dhacdo marka taa unbaa laga doodayey Een, dee asxaabta kalena ee, saaxiibada iyo aanu kala fikir duwanayn iyagu marka hore waa in la kala qaado ayay iyo mar walba iyagu ay een, mowqifkooga ahaa anugu ka wadan ahaan waxaanu aaminsannahay een, go-aanka maxkamadda sare wax buri kara inayna jirin marka in doorashooyinkii golaha wakiilada iyo tii madaxtooyada waqtiga aynu wad- een, aynu ku talagalnay aynu wada saxeexnay komishinka doorashooyinka ee, saddexda isma qaran international community oo iyaguna inaga caawiyo qaybta dhaqaalaha een, tii in la socodsiiyo si aanu beesha caalamkuna inooga een, aamin bixin intaasoo ahaa kulankaanu ka wadaali maxkamadda sare wada dhammaanaha guddoomiyaha iyo iyo garsoorayaashii maxkamadda sare way joogeen waxaan ugu hadhnaa waxay ahayd annagu dacwad baanu soo gudbinay waxaan nidhi- waxaan u aragnay in la dhaafay nidaamkii iyo sharcigii dalkani lahaa marka taasaanu ay su-aala naga weydiinayeen laakiin eh, alxamdulilahi rabbilcaalamiin si fiicanna way u dhammaatay wax- eh, wixii aanu qabnayna waanu sheegnay wixii ay su-aala na weydiinayeen waanu ka jawaabnay maxkamadda sare ee somalilan ayaa la filaya inuu go'aan ka gaadho dacwaddii uu xisbiga wadani ka soo gudbiyey go'aankuu madaxweynaha somalilan ka soo saaray kala qaadista doorashada madaxtooyada iyo golaha wakiilada somalilan wasiirka hore dib u dejinta somalilan ayaa shaaciyey sharaxnimada madaxtinimo ku-xigeenka xusbigaasi wadani cabdirasaaq cali cismaan wasiirka hore dibudejinta somalilan haddana ah mas-uul ka tirsan xisbiga mucaaradka wadani oo maanta warbaahinta kula hadlayey magaalada boorama ee xarunta gobolka awdal ayaa waxauu gooreyntii baaq nabadeed u diray beelaha walaalaha ee ku dagaalamaya bariga somalilan wuxuuna ugu baaqay Een, anigoo ka mid ah madaxda xisbiga wadani saraakiisha ugu sarreysa xisbiga wadani maanta waa taariikhdu tahay shan iyo labaatan oo ah maalin ahada waxaan arkiisuu jeedinayaa laba qodob oo nigu yeedhay qoladiina saxaafadda labadaa qodob waxa weeyaan marka u horraysa waxaan baaq nabadeed u dirayaa eeraha walaalaha ee isku haya bariga somalilan waxaan leeyahay walaal walaalayaal xabadda wiili ma keento colaad waad soo marteen waxay tahayna waad garanaysaa labadaa beelood ee walaalaha waxaan leeyahay maslaxad iyo walaalnimo walaal ku dhamaysta dagaalkaana ilaahay aan naga damiye waxaa weeye ilaahay qalalasaa inaga dhex saaro ilaahay iskii garisiiyaan leh intaanay naga aqbalaan ilaahay waan ka rajeynaynaa wasiirka hore dibadejinta somalilan horena uu ahaa wasiirkii hore warshadaha cabdirasaaq cali cismaan ayaa waxaa kaloo uu shaaca ka qaaday inuu yahay musharax u tartamaya tayada madaxweyne ku-xigeen ee xisbiga waddani ay dhowaan golaha dhexe xisbiga waddani ay dooran doonaan musharaxiinta matali doona madaxweynaha iyo ku-xigeenka cabdirasaaq cali cismaan oo arrintaasi ka hadlayana waxadiladiisii ka mid ahaa qodobka labaad ee sheegaya waxa weeye anigoo cabdirasaaq cali cismaana oo ah eysuu wasiirin ahaa waxaan ku soo baray xisbiga waddani heshiifaabi welibaay maalmihii diiwaangelinta gobolka waxaan maanta caddaynayaa inaanu sharaxay warashaaxa xisbiga jagada madaxweyne ku-xigeenka inaanu tartamayo aanan isla ahay waad qaban kartaa wax badanna waad ka qaban kartaa anigoo kartideeda iyo wixiyga waad leedahaysa sidaa darteed waxaan reer somalilan ama baaweynta xisbiga waddani waxaan ka codsanayaa inay siiyaan taageerada jagadaha murashaxaan ka ahay ee loo tartamayo haddii la hedha shirweynaha soo socda si kastaba ha haatee iyadoo muddo kooban ay ka hadhsan tahay shirweynihii golaha dhexe ee xisbiga mucaaradka waddani ayaa maalinba maalinta ka dambaysa waxaa soo badanaya musharaxidda u hanqaltaagaya uuna tartamaya jagada madaxweyne ku-xigeen ee xisbiga waddani ee kasoo jeeda gobolada galbeedka somalilan ilaa iyo haddana ma cadda cidda ku guulaysan doonta jagadaasi ee kasoo jeeda gobolada galbeedka somalilan wasiir dowlaha wasaaradda caafimaadka somalilan ayaa dhagax dhigay cusbitaal cusub oo loogu talagalay degmada qeeriga wasiir dowlaha wasaaradda caafimaadka somalilan ayaa dhagax dhigay dhismaha cusub ee cisbitalka magaalada ceergaabo mashruucan oo laga maalgelinayo sanduuqa horumarinta somalilan ayaa waxaa fulinaysa shirkadda dhismaha ee najax waxaana munaasabadda dhagaxdhigga ka soo qayb galay mas-uuliyiinta maamulka gobolka ee heer gobol iyo heer degmo mas-uuliyiinta wasaaradda caafimaadka ee gobolka saraakiisha sanduuqa s d f salaadiin cuuqaal iyo dadweyne aadu tiro badan waxaana ugu horrayntii munaasabadaasi ka hadlay guddoomiyaha gobolka sanaag axmed cabdi falaay maayiirka degmada ceergaabo ismaaciil xaaji nuur iyo mas-uuliyiinta caafimaadka ee gobolka sanaag cuuqaal boqorro iyo xubno aad u tiro badan oo iskugu jiray qaybaha kala duwan ee bulshada oo dhammaantoodba si ballaaran u soo dhoweeyey dhismaha iyo ballaarinta cusbatalka guud ee magaalada ceergaabo alxamdulilaah in badan baynu firaynay oo sugaynay waxaynula ka baqaynay war doorashadii waaba soo dhowey oo mashaariicdii la waayey soomaalia laga gaabo aad baynu uga shakisanayn waynu ka baqaynay nasiib wanaag waxay noqotay intaan doorashadii iman in mashaariicdii timaado oo maanta la daafurayo cusbitaalka eergaabo dhismihiisii oo la bilaabayo waan ku mahadnaqaynaa waxaan leedahay alxamdulilaahi rabbialcaalamiin kuwii kalena inay noo raacaan ayaan rajaynaynay sharaf bay noo tahay mar labaad inuu mashruucan dhakhtarku uu inoo fulo haddii lahay ka dhigo mashruucan dhakhtarka waxaan leenahay qolada mas-uuliyiinta iyo qolada shifaad haddii lahay ka dhigo waxaynu u baahan nahay inaynu aad iyo aad looga faa'iidaysto oo idinku maamul hufan waan hubaa shifaad intii ay haysay inay mataqaanaa maamulka asbitaalka qayb ka mid ah ay daadiyinaysay waxaan leeyahay insha allahu inoo hirgeliya waa hagar la-aan miisaan daban lagu daray oo madaxweyne uu inoo quuray haddii aanu nahay gobolka sanaag dhowr iyo tobanka milyan ee doolar ee mashaariicdan madaxweynaha inoo soo qoondeeyey waxaa iyaguna halkaasi ka hadlay guddoomiyaha shirkadda najax iyo xubno ku hadlay afka sanduuqa s d f oo iyaguna halkaasi ka caddeeyey in si rasmiya loo bilaabayo dhismaha cusub ee lagu kordhinayo cusbitalka waxaanu wadnaa maanta halkan oo farxad iyo bishaaro noo ah inaannu wadno shirkaddii ku guulaysatay dhismaha cusbitaalka ceerigaabo ee najax waxaanu kale oo wadnaa afartii maxaa layidhahaa eriye ka koobnaa finanska farmasitucalka h r ki iyo of course kii la socdayo waxaa kaloo laynka ku jira oo aanu reer ceergaabo ugu bishaaraynana saddexdii dhakhtar ee internationalka ahaa anugu reer ceyrkaaba lama bishaaroobi sidaa mid waxa weeye dhakhtarkan la dhisayo oo insha allahu tacaala kaga maarmi doonaan safarkii dheeraayo marka uu qof wax noqdo ilaa maleeshiya la carra waxaa laga heli doonaa eh, waxyaabo badan oo aan gobollada kale aanay ilaa iminka haysan marka horta taa waa ku bishaaraysanaysaa insha allahu tacaala Eh, waanaynu ugu mahadnaqaynaa ciddii ka soo shaqaysay dawladda intii fanka bixiyey s b f dhammaantood waan ugu mahadnaqaynaa bishaarada labaad ee markaanu sida insha allahu tacaala waxa weeye shirkaddii wasaaraddaa la sheegay ee quruxda badan leh iyo qaar fara badan oo aan la sheegin oo qurux badan dhistay baa idiin timi waa bishaarada labaad ee hadii sida insha allahu tacaala waxaan jecelay magaalada annaga iyo reer ceyrkaaba haddii aanu isla garanno waxa client eh, clientka ama customerka ayay baahidu ka timaada aqoontuna way dabooshaa gabagabadii munaasabadaasi waxaa soo afmeeray wasiir duulaha wasaaradda caafimaadka somalilan oo oo isaguna dhankiisa u mahad celiyey sanduuqa s d f iyo shirkadda najex construction company ee fulinaysa dhismaha cusbitalka ceergaabo waa mashruuc jamhuuriyadda somalilan iyo xukuumadda uu garwadeenka u yahay madaxweynaheen mudane axmed maxamed maxamuud siilaani ay muddo dheer ka soo shaqaynaysay wax iska yimid oo cirka ka soo dhacay maahee shaqo badan iyo gogol xaar badan ayaa ka horreeyey maanta halkan aynu joogno dhowr iyo toban dib loo habaynayo qaar la ballaadhinayo mashruucaasi miisaaniyad ahaan wuxuu ku fadhiyaa saddex milyan wax ka badan saddexay muujinaysaa hadafka iyo ku talagalka madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan mashruucan isbitalka magaalada ceergaabo dib loogu ballaadhinaya ayaa hore waxaa u ballan qaaday madaxweyne axmed maxamed maxamuud silaanyo markii uu ku jiray ololaha doorashooyinka ee labadii kun iyo tobankii cabdiraxmaan maxamed xidig ceergaabo dhegaystayaas waxaa loo eeg waxaan wartalka gudihiisaan idiinka haynay warkana wuxuu idiinka imanaya istuudiyaha magaalada buruc ee ku leedahay shabakada afka shacabku warka waxaa idila socodsiinaya anigoo cabdirashiid maxamuud ilka casa tan iyo kulanti dambe xiise leh haddii eebaha wada la aqbalo aan hawada ku kulmi doono waa kan wariye cabdirashiid maxamuud ilka casa oo idinku dhaafaya warsan iyo weersan iyo ismaqal dambe xiise leh